waxaan kusoo beegtay waqti xiisada ay ka dhex uga yihiin ciidamada somalilan oo ay iskaga hor yimaadeen meelo kamida magaalooyinka berbera iyo burco waqtigii taliyuhu dhaawacmaana waxaa jiray warar badan oo aan rasmi ahayn uu sheegaya in taliyaha la toogtay gaar kalena aan ahaayeen waxaa loo dhigay miino bal haddaba maanta ayaan telefonka kagala xidhiiday magaalada jabuuti oo asbatalka uu kasoo baxay waxaan markaasi ka waraystay caafimaadkiisa waxaan ii sheegay inuu fiican yahay oo haatan uu shaqadiisii ku noqonayo laakiin marka ugu horreey bal waxaan weydiiyey waxaa wararkaasi ka jira iyo daawadiisaasi waxaa keenay
waxa weeye dhaawacani wuxuu u gaadhayaan sil baabuur ayuu ahaa waxaa u naga helay oo silkaasi ka dhacay meesha laydhaa hadlay oo hargeysa agteeda xagga dhinaca bari waxaana noo duyaa sababtu ka timid xagga farsamada baabuurka oo xagga breyka waxaa kudhahay uu noo qaban waayey iyo meesha walaag ahayd markaa sidaasi sil caadiya ayuu ahaa ee waa amar allo weeyaan
baabuurka maalaha si xasan
waktigaasi waxa markaana gacanta ku hayay oo darawalka ayaa naga yar xanuunsaday xaggeen ku socotay marka maxaa maxaad uga baxday magaalada
waxaana babixinayay ciidamo ayaana babixinayay
xasan adiga mas-uuliyadda baanduulka ciidamada waa tii dhowaan madaxweynaha somalilan uu ku magacaabay isla markii lagu magacaabayna arrimo badan baa somalilan ka dhacay magaalada berbera iyo burco wararka qaar waxaa loogu magac loo sheegayeen oo ay lahaayeen oo suuqa laga lahaa saraakiil ciidamada ka tirsan oo aydaan idinku isku sarsaan bannaanayn ayaa magacawgaaga diidan oo sidaa awgeed u sameeyey arrintaa ma la socota maxaa ka jira
waa runtaa way jirtaa xilkan dee lai magacaabay xil anugu aan u kaambeyngareeyey amba aan runtii tiraadaa inaan anugu qabto ma ahayn hasaatee magacaawyo amar madaxweyne ayuunbaa ku qabtay waktigaana waxaa jirtay inuu ciidanku farakabax ahaa wadooyinka laysku mari lahaa dhulti farabadani jiray ciidankuna nidaamkiisii midaynta aanay habeeraatax ka qabsoomin markaa hawl aad u ballaaran baa meeshaa iga soo diristay aniga iyo raggii kale xilka qabtaba dumar ahaantaa ciidanka uma dhisnay habeeraatee wax talis guud ah oo u samaysnaa ma jirin hogaamadii kala duwanaa hawsha ishiinkii dhaqaajin lahaa ahaa waxa adugu jabaataa waxaan halkaa ka taaban karaa waxa weeye dhuljiifkii aanu waddooyinka loo mari lahaa oo nala durkao loola galayeen waxaan ku dhahay dad mas-uuliyiina isagoo salka ku haya dad mas-uuliyiin ahaan jiray iyo kuwa maxaan ku dhahay markaa mas-uuliyadda hayada oo ay ka dhacday sida berber oo kale inaan nidaamkii dawligaan meesha ka jiray inaad moodo in xukunkiiba laga maroorsaday oo ay gurjiif xoogaystay iyo mas-uuliyiin iska qaadan jireen cashuuraha iyo nidaamkii maamulkiiba iska qabsadeen
marka xasan waxaa ku weydiiyey haddii saraakiishii moogtahay milatariga ee lafdhabarta ahida loo baahnaa inaad wada shaqaysaan ay qaarkood sidaasi idinka soo horjeedaan hawshaadii sidee u gudan karta may taasiri doontaa adigu ta hawshaada waa sii wedanaysa waxa weeyaan saraakiil maxaan ku dhahay lafdhabara oo hawl ka maqanaanay oo muuqato waxa weeyaan saraakiil hawshooda ku fiican oo ku wanaagsan oo kuwii halganka soo bilaabaya ayaa hawsha gacanta ku haya wax casilaadina ma jirto sida halka ay ku dhammaatana intaan xilka hayo sida waajibku yahay ayaan u gudanayaa haddii ayraa weli xasan ciidamadii somalilan waxaad moodaynay ciidamadii weli jabhadda iska ahaayihiin ee ciidan daran aanay u samaysnayn maxaad ugu tala gashay inaad ka qabato ciidamada somalilan horta sida waxay duruufaha waddanka ka jira ayuu madax la qabaan sidibaa ciidamada harabku wuxuu ugu badan yahay wasaarado ka badanoo ballaadhimo way jiraan si lama soo alqaadee waxa weeyaan ciidamadu waxaa keliya oo inta dowdowada ka muuqata waa xagga taakulaynta weeyaan oo ciidamadii aanay si joogtaa ugu helaynin raashinkoodii maxaa ku yahay kaanisku yahay lahaayeen amba dhaqdhaqaaqa isurarka iyo nidaamyadoodii kale ciidan gudashadeedii xagga shidaalka iyo xagga taakulaynta kale ayaa kala dhiman arrimaha u baahan in saxaadka ama xoog la saaro ee ugu horreeya waddanka xasilista ama dejinta ugu horreeyana arrinka idinkoo la dejiya ayaan u arkaa
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidamada somalilan colonel xasan yuunis habane bal iminkana aynu eegno haddaba wax